kulankan ayaa waxaa labadii cisho ee ugu dambeeyey saameeyey isbeddelka dhinaca amniga oo ay dowladdu ku sameynaysa ciidamadii jooga garoonka muqdisho oo ah xayndaabka uu kulankani ka dhacayo arrintani waxay walaac gelisay madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo sheegay in arrintani tahay daandaansi ay dowladdu doonayso in ay awood muujin ku samayso ciidamo la sheegay in amniga goobta kulanka uu ka dhacaya ay daraaseynayaan lana doonaya inay hordhac u noqdaan amniga madaxda dowladda ee kulankaasi ka qaybgelaya ayaa dareen geliyey madaxda maamul goboleedyada qaar oo u arkay inay tahay bilowga fowdo balse waxaa markii dambe arrintan soo farageliyay beesha caalamka gaar ahaana wakiilka hogaamiyaha midooda africa ambasador francisco madera oo qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu madaxda soomaalida kala hadlay amniga goobta shirka qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in uu ambasador madera la kulmay madaxweynayaashii hore sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale waxa uu ambasador madeera qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in ambasador madeera uu kala hadlay arrimo la xiriira ammaanka xerada amisom iyo guud ahaan amniga iyo ka qaybgalayaasha shirka la qorsheynayo inay hogaamiyaasha soomaalida isugu yimaadaan saaka ambasador madera ayaa sheegay in farsamada shirka iyo ammaanka kulankaasi oo ka dhici doona gudaha dhismaha eeraboorka la dhammaystiray isla markaana howlgalka amisom uu damaanad qaadi doono ammaanka ka hor inta uu socdo iyo kadib kulankaba ambasador madera ayaa qoraalkaasi ku sheegay inuu doonayo inuu dhammaan hogaamiyaasha soomaalida shacabka iyo saamileyda kaleba u sheego in amisom oo kaashanaysa saaxiibadeeda beesha caalamka ay diyaariyeen dhammaanba tallaabooyinka muhiimka u ah xaqiijinta in kulankaasi uu ka dhaco goob ammaana oo nabadeed taasoo dhammaan qeybaha ka qaybgalaya ay amni ku dareemi karaan ambasador madere waxa uu yiri waxaan si laab furan usoo dhaweynayaa hogaamiyaasha soomaalida oo muqdisho isugu yimid iskuna raacaya in ay qabtaan kulankan muhiimka ah si loo xaliyo arrimaha taagan una dhacdo doorasho xor ah dhinaca kale safaaradda mareykanka ee soomaaliya ayaa barteeda twitter-ka soo dhigtay shalay in dadka soomaaliyeed ay doonayaan doorasho wakhtigan la joogo waxaana ay hogaamiyaasha maamulada dalka loogu sheegay in ay muqdisho joogaan ilaa heshiis la gaaro kulanka saaka la filaya in uu qabsoomo ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgeli doona hogaamiyayaal ka baxsan madaxdii hore uga qaybgeli jirta ee maamulada dalka iyo dowladda federaalk waxaana ajandaha shirka ka muuqda hogaamiyaha aqalka sare cabdixaashe cabdulaahi madaxna u ah madal ay ku midaysan yihiin musharaxiinta iyo madaxweynayaashii hore iyo maamulada dalka qaarkood sidoo kale waxaa ka qaybgeli doona madaxweynayaashii hore hogaamiyaasha qaar aynu la hadalnay ayaa durbo rajaxumo ka muujiyey shirka saaka la filayo shakiga is-aaminid la-aanta iyo awood muujinta dhinacyada ayaana sare u qaadaysa walwalka laga qabo in madaxda soomaalida ay heshiis ka gaari waayaan doorashada soomaaliya wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobey james swan ayaa toddobaadkii hore u sheegay v o e da in uusan jirin wakhti dambe oo ay madaxda soomaalida dhumin karaan lana joogo xilli ama xal la gaaro ama la fashilmo dadka soomaaliyeed waxay isha si gaara ugu hayaan kulanka la filaya saaka inuu ka furmo magaalada muqdisho waxaanay ka war dhowrayaan heshiiska ay muranka doorashooyinka ka gaaraan madaxdooda waxa ay noqonaysaa markii ugu horeysay ee madaxda soomaalida ay u baahdaan in ay ku wada hadlaan meel ka baxsan goobaha ay ka taliyaan muddo toban sano ku dhow